sida warkaba aad ku maqasheen hay-adda u n h c r ayaa noqotay tii ugu horreysay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha ee soo dhoweeya go-aanka ay maxkamadda sare ee dalka kenya ku hir ku hor istaagtay tallaabo ay dowladdu ku doonayso in qaxootiga ku sugan magaalooyinka lagu celiyo xeryaha kaakuma iyo weliba dhadhaab dhinaca kalena dowladda kenya ayaa waxa ay ku celisay inay qaxootiga si qasaba aysan ku celin doonin uguna celinaynin soomaaliya haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi qaxootiga soomaalida si nabadgelya ayaa dib loogu celinayaa sidaa waxaa sheegtay dowladda waddanka kenya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya amina maxamed oo ka qayb gashay kulan wasiiro iyo weliba madax ka mida waddamada deeqda bixiye iyo hay-ada caalamiya maalintii shalay ayaa ka hadashay inaan si xooga marna loo celin doonin dadka qaxootiga soomaalida ee kenya jooga hase yeeshee mar walba la waafajin doono nidaamka xagga bini'aadanimada oo naxariisi ay ku jirto kenya waxay xaqiijisay in qaxootiga soomaalidaasi markaasi nabadgelye ah oo aan dhibaata ku jirin loo gudbinayo dalkooda markay ku habboonaato iyadoo la dejin doono deegaanada markaasi dalkooda ka mida ee iyagu ay raalliga ka yihiin kenya waxay arrintan soo saartay kadib markii dhibaatooyin badan ay sheegteen dadka magangelya doonka iyo qaxootiga iyagu doonaya inay si nabadgelyaa dalkooda ugu laabtaan walow dagaaladii sokeeye ay ka soo carareen haatan meelaha qaarkood soomaaliya ay nabadgelyo ka jirto suurtagal maaha marnaba dowladda waddanka kenya inay xoog u adeegsato dadkaasi soomaalida ayay tiri aamina maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya aamina maxamed waxay sheegtay in kulanka guud ee looga hadlayo dib celinta qaxootiga dalka soomaaliya la qaban doono bisha soo socota iyadoo markaasi dadka magangelya doonka iyo qaxootiga qaybahooda kala duwan si nabadgelyaha dalkooda loogu celinayo kenya waxay kala shaqayn doontaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhinaca qaxootiga sidii loo habayn lahaa oo qaab wanaagsan loogu samayn lahaa hanaanta bagala oo dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida waxaa kaloo ay sheegtay in kulankan wasiiradu shala ay yeesheen lagu soo qaaday dhibaatooyin xagga ammaandarrida ah oo ka jira dalka kenya oo ay geystaan dad qaxootiya walow aanay meesha ka marnayn in kenya mar walba ay ka fakarayso dadkeeda iyo deegaanada ay qaxootigu ku nool yihiin sidii nabadgelyo loogu samayn lahaa balse marnaba aanay caddayn sidaa wararku ay sheegayaan qorshaha dib u celintu ilaa iyo haatan toddobaadkaanu ka soo gudubnay waxaa la sheegay in maxkamadda sare ee waddanka kenya ay hor joogsatay kadib markii la xaqiijiyey dadkaasi inay yihiin dad dhibaatooyin fara badan kala kulmay soomaaliya islamarkaana aan wax dhibaataa ku hayn waddanka maxkamaddu waxa ay sheegtay in qorshaha dib u celinta dadka magaalooyinka deggan aanay suurtagal ahayn walow horey la sheegay shan iyo konton kun oo dadkaasi ka mid ah inay khatar ku yihiin howlaha ammaanka marka la eego qaraxyo iyo dhibaatooyin ka dhaca magaalooyinka dowladda waddanka kenya waxay martigelisay in ka badan lix boqol oo kun oo qaxooti ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kuwaasi oo ilaa iyo afartii bilood lasoo dhaafay intii xilka uu la wareegay madaxweyne uhuru kenyatta uu sheegay in qaxootiga arrimahooda si naxariisa loo eegayo markaa dib u celintu ay timaado warbixinno horey loo soo saaray ayaa sheegaya in dhibaatooyin fara badan loo geystay dad soomaaliya dib ugu laabtay ama ka mida qaxootiga gudaha dalka kenya jooga bilihii lasoo dhaafay hase yeeshee shirweynahan lagu qabanayo dalka kenya ayaa dadka ka soo qaybgelaya aanay wada caddayn marka laga reebo soomaaliya iyo u n h r ta waxaa kaloo iyana ka mid ahaa dadka ay la kulantay aamina maxamed maalintii shalay agaasimaha guud ee bangiga horumarinta afrika mister gabriel ingetu oo sheegay inay qayb ka noqon doonaan sidii looga fakari lahaa dadka soomaalida ah in dib loogu celiyo dalkooda iyadoo markaasi aan dhibaato loo geysanaynin yaasiin ciise wardheere v o a nairobi